Jilbo xanuunku waa xaalad caafimaad oo saameyn ku yeelan karta qof kasta, gaar ahaan dadka da'da ah, kuwa shaqooyinka culus qabta, iyo kuwa la ildaran xanuunada iyo dhaawacyada jilbaha. Qaar ka mid ah bulshada la ildaran xanuunkan ayaa ka warbixiyay saameynta uu ku yeeshay xanuunka lafaha.
waxaa ugu bilaawday habeenkii waxaan u daranahay markii qabowgu soo dhaca aa si fiican ii xanuun waxaan fariin u diraa inuu ilaahay caafimaad khayr qabtana siiyo haddana kaala warbixiyo jilba xanuunka dhibaatada leedahay alxamdulilah horta aan jilba xanuun waxa uu bilowday bishaan bisha koowaad aday labada kun labaatan iyo labadii meelahaas aday aada xoogaa joogta bilaabatay oo jilba xanuunkaas waa matalaayo ko alxamdulilah daktar aliigeey daktar ilaa iyo hadda abadan jilba xanuunkan wax ziyaado maahayn wax wuxuu igu soo kordhiyey maahayn wax oo ka bogsaday ma arag Dadka qaba xanuunka jilbaha waxay la kulmaan caqabado nololeed oo saameeya dhanka caafimaadka sida uu sharaxayo Dr. Cabdirasaaq Cabdulaahi Xasan.
ee kuwaas oo ay kala goosadu ay yihiin inta badan meel ay laba lafood ay ku kulmaan Ee, na sidaan wada ognahay dhammaan lafa xanuun wuxuu ku dhacaa inta badan ee, sida majority-ga ah ay dadku u wada badan yihiin waa dadka old age-ka ah ah oo yacni da-da ah Ee, waxaa kaloo jira yacni cudurada saameeya ee mataqaanaa lafa xanuunka ay ku dhaca da walba ku dhici kara Een, so marka inta badan yacni een, waxa waaye lafa xanuunku wuxuu saameeyaa lafaha waaweyn ee mostly ay yihiin kalagoosyada een, muxuu ahaaye jilibka een, simaha iyo ee, anqowyada iyo garbaha iyo lower baga iyo mataqaanaa ee, lafdhabarta Een, saan wada ognaanay baxda caafimaad mar walba waxay raadiyaan sidii ay ku xalin lahaayeen een, cabashada ay ka imaanaya inta badan mataqaanaa muxuu ahay bukaanada ha ugu badnaadaan yacni xanuun ama mataqaanaa in lafti ay ayada isxoqdo oo yacni ay keeni karto qofkii inay u keento xanuun ziyaado ah so marka dadka qaar ay qabaan yacni muxuu ahaye xaalada dheeri ah oo meel digrii sare gaaray oo waxay u baahan doonaan in qalliimo qaar lagu sameeyo saas oo- ama mataqaanaa si loogu badbaadiyo ama loogu hagaajiyo lafahoodii mataqaanaa ee, s- ee, kala goosyada ahaa so marka bahda caafimaadka in mar walba la booqdo waxay soo bogaadinayaan in mataqaana yacni in een, lafa xanuun mahma aad isku aragto ee, lafihii ay ku xanuunayaan aad mataqaanaa yacni codod gooni ah ka maqleysid Jilbo xanuunka waa xanuun saameyn weyn ku yeesha nolosha qofka caafimaadkiisa waana muhiim in dadka qaba xanuunkani ay helaan daryeel caafimaad